nabad iyo weedhsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa himile f m waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kolba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa dowrka macallinka ee horumarka bulshada waxa inala fadhiya barayaasha kale ah ustaad maxamed cabdulle cabdiraxmaan ustaad ibraahim maxamed cabdulaahi iyo ustaad cabdulaahi macalin axmed timcadde dhanka farsamada waxaa ka hagaya yaasriye yoome soo saarista iyo tabintu waa anigoo axmed haadi bare uma baahna qeexid dheer si kooban waa midka qofka ka dhiga shaqsi wax soo saar leh waa midka kaa dhigay waxa aad tahay geesta kale waxa uu kuu sahli karaa gaaridda yoolashaada aayaha nolosha dhammaan bulshooyinka caalamka ayaa ka midaysan inay aqoonta ka qaataan macallin haddaba waa maxay dowrka macallinka ee horumarka bulshada waxaa inala rogrogayaa martida barnaamijka soo dhowaada shukran ustaad waan ku dhownahay insha allah ibraahim soo dhow aadaan ugu dhownahay idaacadda himilo asalaamullaahi calaykum dhammaan bulshada na dhegeysanaysa insha allahu tacala soo dhawaada bismillahi raxmaani raxiim aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay daadiyaha barnaamijka axmed haadi waan idinka mahad celinaynaa wakhtiga aad nala wadaagteen si aan u ogaano dowrka macallinka aan ku hormaro ustaad maxamed amiin sida caadiga horta waxaan naqaanaa macalinka doorka uu bulshada ku leeyahay inuu yahay door aada muhiim u ah ama dowr maxaa la dhahaa ku daysho mudan macalinku doorka uu bulshada ku leeyahay waa kii ubadka barbaarinayay dhanka maskaxda waa kii cunuga u ifinayay mustaqbalkiisii iyo noloshiisii inuu wax qabsado wuxuu guud ahaan road model u yahay ama qof lagu dayda u yahay ardada uu waxbarayo bulshada uu ku dhex nool yahay waa qof aqoon-yahana waxbartay haddana bulshada la tacaamulo kana mid ah kuwa ugu muhiimsan bulshada qeybeeda kala duwan ayuu ka mid yahay ustaad ibraahim haddii aan ku laabto dhankaaga iyo waxaad ku darayso maasha allah waa sida uu inoo sheegay ustaad amiin runtii macalinka xaqiiqatan wuxuu bulshada ku leeyahay door aada muhiim u ah leanu macalin haduusan jiri lahayn ma jiri lahayn adduunyo horumarkeeda leanu macalinka waa nabi moxamed sal alay wasalam macalin oo lahaa macalinkiisina wuxuu ahaa jibriil xaqiiqatan macalin la-aantiisii adduunyadan maanta kala socoto caalamka meesha uu maraayo xaqiiqatan ma mari lahayn macalinka waa qofka barbaaryaha waa qofka soo saaro ubad wanaagsan runtii macalinka haddii ardaygan ardayga waxbaranaya haddou wanaagsanaadana waxaa soo waxbaray macalin wanaagsan haddou noqdana bacdama uu waxbarto qof xun ama bulshada macnaha xumaantiisa mar walba u muuqanayso waa macalinkii soo barayaa loo aanaya marka mar walbo macalinka wuxuu bulshada ku leeyahay door aada iyo aada muhiim u ah barnaamijkan isaga ah ee adugu magac darteen kaswadaag ama aragti wadaagga waa barnaamij muhiim ah waayo bulshadu inta badan waxbay dhegeystaan inta badan waxma akhriyaan marka dhegeysigaas ay idaacadaha dhegeystaan waa loo baahan yahay in barnaamijyada noocan oo kale ah loo soo bandhigo gaar ahaanna ay ka qeyb qaataan ay falanqeeyaan mowduuca markaa la taagan yahay qeybta bulshada markaas ka waafaqsan haddii uu macalin yahay macalin haddii uu waxbarasho yahay macalin haddii uu caafimaad yahay dhakhtar haddii uu dhaqan yahay oday dhaqan iyo hadduu diin yahay mashaayikhda marka barnaamijya noocaasa bulshada inta badan dhegeysigaasay wax ku qaataan oo waxyaalaha hadda mataqaana inta badan meediyaha looga faa-iideysto marka barnaamijkan barnaamij aada muhiim u ah waaye sida marka ay raggii hore iga horeeyey ay falanqeeyeen haddii aan usoo noqdo su-aasha ah doorka macalinku bulshada uu ku leeyahay macalinku inta badan waa macalin bulshada ayuuna la falgalaa waayo koonkan ilaahay marka uu sameeyey wuxuu u sameeyey macalin macalinkaas oo ah inuu dadka u gudbiyo waxyaabaha markaas ilaahay fariimihiisa waxaana ugu horeeyaa layidhaha malku jibriil oo ahaa ambiyada macalinkooda kaasoo inta badan soo gudbi jiray ama ambiyada usoo gudbi jiray waxyiga iyo markaas ilaahay uu doonayo dadkaas in loo sheego ah hadday tahay fariin gaara hadday tahay kutubo hadday tahay suxuf gaara oo markaas nebigaas la siinayo oo laleeyahay dadka u sheeg marka macalinku weligiiba wuxuu ka mid ahaa bulshada door fiican oo muhiima ayuuna ku leeyahay macalinku waad mahadsantiin usaamiin aan ku laabto macalinka waxaad ifiseen inuu muhiim u yahay bulshada Een, maxaa laga rabaa macalinku inuu ku sifoobo macalinka waxaa la rabaa horta marka koowaad maadaama aan nahay dad muslimiin ah waxaa la rabaa inuu yahay macalin leh dhaqan muslim akhlaaqdiisa ay wanaagsan tahay habdhaqankiisa uu wanaagsan yahay labiskiisa uu ka duwan yahay labiska bul- dadka kale oo iska caadiga ah. qaabka maxaa la lahaa tintiisa ama adigu caadiyan sida uu dhaqmayo hadday ahaan lehed xag ficil xag maxaa la dhahaa hadal dhinac walba waxaa la rabaa macalinka inuu yahay mid ardaydiisa saameeya una saameeya qaab wanaagsan saameyntu inaysan noqonin mid khaldan matalan ardayda markuu la hadlaayo inuu mar walba towjiihaad wanaagsan ama waxyaabo fiican inuu ku hago marka uu wax u sheegayo uu yahay maxaa la mid ay- isagaas ay ku daysan karaan oo ay dhaqanka wanaagsan kala tagaan dhaqankii wanaagsanaan hadhow ay bulshada ay la tagaan macalinku mar walba inuu yahay laba mid inuu noqdo haddii uu macalin weyn yahayna uu u arko ilmihaas inuu yahay ilmo uu waalid u yahay oo waxaa la aaba naxariis badan oo kale inuu u noqdo haddii uu qof dhallinyaro ah yahayna uu noqdo walaal u turid badan uusan mar walba iska dhigin qof ama ay ku- isku fac yihiin ama uusan iska dhigin qof een, maxaa la dhahaa dad ficiltan uu ka dhexeeyo marka macalinku mar walba waa inuu ku salaysan yahay qof mas-uuliyad ay saaran tahay mas-uuliyadda bulshada uu ahayna waa mid weyn marka mas-uuliyaddaas weyn waxaa la rabaa inuu si wanaagsan uga soo baxo allana uu uga cabsado sifo noocaasaa loogu baahan yahay marka
waaya haddii aan ku laabto een, ustaad ibraahim isla weydiintii aan ustaad hore u hordhigay macalinka iyo maadaama aan ku sheegnay tusaale inuu yahay waxyaabaha laga rabo
Een, maasha allah macalinka horta waxyaalaha laga rabo waxaa ka mid ah een, macalinka maadaama bare uu yahay waxaa laga rabaa macalinka number kow waxaa ah ardayga een, waa qofkii uu ku diisanayay macalinka waxaa la rabaa marka wax walba oo wanaag ah inuu ardadan macnaha uu u muujiyo tusaale ahaan een, macalinka markuu ardada la tacaamulayo tusaale ahaan uu la hadlayo hadal wanaagsan qurxoon inuu kula hadlo een, macalinka mar alle markuu macnaha ardaygan ka tago een, iskuulka xaafadiisa uu tago waxa waaye ismarkii waxaa la rabaa ardayga waxyaalaha isagoo meesha kasoo qaaday waalidka iyo bulshada isagoo dhex tagaya in- inay inay ka dareemaan laakiin ardaygii mar alle markuu iskuulka ka tago haddii habdhaqankiisii uusan ahayn macnaha habdhaqan wanaagsan macnaha waxaa suuragal ah een, in la dhaho ninkan macalinkiisii ama macnaha iskuulka si uu wax kasoo bartay ma ahan hadda waxa waaye waa iskuul wanaagsan ma ahan marka biayi nidaam macalinka sidoo kale een, waxaa laga rabaa inuu ahaado qof naxariis leh naxariis leh waa sifaatulmucalim ay ka mid tahay macalinka inuu ardadiisii u naxariisto macalinka waxaa laga rabaa ardadiisii inuu een, een, een, soo jiito tusaale ahaan ardada waxaa jiro qaar een, een, ilaahay oo ku ilaahmiyey waxbarashada jecel qaarna waa kuwa oo macnaha islamarkaana aan jecleen macnaha inay wax bartaan laakiin macalinka hadduu yahay macalin wanaagsan ardayga kan macnaha wax baranayo maba u baahnaba in, in, in lasoo hago laakiin kan aan wanaagsanayn macalinka hadduu macalin wanaagsan uu yahay waa wuxuu kusoo jihin karaa dhankan waxbarashada waxbarashada uu- uu uu ku tashkiilin karaa uu macnaha een, ii sheeg ardaygii oo ahaa arday aan wanaagsanayn inuu wanaagsanaadaa suuragal noqon doonto hadduu macalinka wanaagsan yahay marka macalinka mar walba waxaa laga rabaa inuu ardaygan naxariis oo u fidiyo soo jiito Een, ustaadka mar kale haddii aan ku laabto een, macalinka een, waxaa la sheegaa inuu kulmiyo bulsho kala duwan een, bal dhanka isku xirka bulshada een, dowrkiisa haddii aan yar dul istaagno fasalka inuu ka bilaabeyno Een, axmedow horta sidaa u sheegto waaye macalinku wuxuu haystaa jaanis dad badan aysan haysanin laga yaabo dad matalan ama xil doon ah ama siyaasad ku jira ama fursad aysan haysanin uu macalinka haystaa waxaa laga yaabaa macalinku wuxuu saameyn ku leeyahay laba boqol saddex boqol afar boqol oo qoys inuu saameyn ku leeyahay laga yaabaa la-anna ardaydoodii wuxuu soo dhigaa oo fasal u fadhiso marka saameyn weyn oo ballaaran ayuu wuxuu ku yeelan karaa bulshadaas warkiisiyaa gaarayo macalin hebela waxaan ii soo diray shaqadaan u qabtay marka xiriirka bulshada macalinka uu la leeyahay waa mid aada u weyn mar walbana waxaa fiican xiriirka noocaasi ah inuu yahay xiriir wanaagsan oo matalan macalinkii uu yahay mid marka la sheegayo ka duwan dadkii kale laga jecel yahay waajibaadkiisa ay muuqdaan ardadaas uu waxbarayo iyo bulshadaas uu xiriirka u sameynayo ay xiriirka u noqdo mid cadaalad iyo alla kacabsi ku dhisan uu noqdo qof walba ama arday walba ama bulshadaas qeybaheeda kala duwan mar walba mid ka tusa wax walba wadada ay ku fiican yihiin Een, mar walba macalinku waa inuu yahay qof bulshadaas marka uu ku dhex jiro asagii uu yahay macnaha furaha wax walba ama shay kasta ciddii furi lahayd qof walba mustaqbalkiisii towjiihin lahaa marka xiriirka uu ku leeyahay bulshada waa mid aada u weyn ama isdhexgalka bulshada aada uga qayb qaata muse ibraahim iyo dhankaaga ustaad horta macalinka waa sida ustaad amiin oo inoo sheegay bulshada wuxuu ku leeyahay xiriir aada u baahsan oo aada u weyn Een, leanno macalinka wuxuu isku haayaa een, mujtamac aada u badan leanno ardada xaafado kala duwan ay kasoo baxaan waalidiin kala duwan aan soo diro marka haddaad wanaagsan tahay oo macalin wanaagsan aad tahay een, runtii waxuu waaye bulshada dhexdeeda waxaad ku noqon doontaa qof aada iyo aada ugu sharfan haddii maalin walba laakiin macnaha een, ii sheeg xumaantaadii iyo macnaha waxyaalo oo negative ah lagaa gudbinaya bulshada waxaad ku noqon doontaa qof aan wanaagsanayn marka xiriirka bulshada iyo iyo macalinka ka dhexeeya waxa waaye waa xiriir aada u wanaagsan wanaag mid wanaagsan uu noqon karaa waa haddii macalinka uu wanaajiyo mid aan wanaagsanayn uu noqon karaa waa haddii macalinka uu ku dheelo saad maadaama aad sheegtay macalinku inuu dowr wanaagsan ku leeyahay bulshada dhexdeeda maxaa looga baahan yahay si dowrkaas uu uga soo baxo si macalinku doorka uu bulshada ama waxyaabaha uu hayo uga soo baxo waxaa looga baahan yahay macalinku inuu yeesho astaamo gaar ah astaamahaas waxaa la yidhahdaa macalinku inuu yahay macalin eh, towjiin kara bulshadii inuu waxbari karo inuu wixii uu isagu yaqaano bulshada u gudbin karo inuu wixii uu gudbinayay uu ku gudbiyo sida markaas ay bulshadu ay rabaan aana sida asaga uu rabo aanay ahayn inuu yahay macalin inta badan eh, la falgeli kara bulshadii xagga tacaamulka hadalka ficilka eh, waxbaridda inuu maaragtay bulshadii uu la falgeli karo inuu macalinku yahay macalin ummadda u naxariista inuu yahay macalin soo jiidasho leh inuu yahay macalin aan dictatori ahayn macalin asluub leh hadalkiisa iyo ficilkiisu inuusan ahayn macalin saaxiibulbalwad ah macalin inta badan la necab yahay waa inuusan ahayn oo lagu necbaado waxyaalo badan oo bulshada aan u fiicnayn in lagu arko macalinkii inuu leeyahay astaamo aada u wanaagsan oo looga dayan karo inuu leeyahay waayo macalinku waa muraayadda ubadka ama bulshada waayo nooca doon ha ahaado ama macalin ha ahaado ama shiikh ha ahaado qof kasta oo wax gudbiya oo bulshada wax u sheegaa horta macalin la yidhaah sidaa darteed astaamahaas oo faraha badan inuu yeesho dhammaan astaamaha macalinka dhaliisha u keenaya inuu iska ilaaliyo iyo iyo inuu mataqaana uu leeyahay dhammaan astaamaha macalinka u ogolaanaya inuu macalin u ahaado inta badan dadku waxay yidhaahdaan eh, macalin macalinka marka la yidhaahdo marna kaafka waa loo kordhigaa marna waa loo hoos dhigaa marna waa loo godaa waxaa la yidhaha macalinka markuu bulshada u yimaado oo uu ku cusub yahay waa la buunbuuniyaa waa lasoo dhaweeyaa macalinka macalinka dugsiga loo dhiso macalinka maaragtay macalinka lasoo dhaweeyo macalinka guriga loo dhiso macalinka loo xoolo gooyo macalinka ayaa la yidhaha kada oo kor dhigan taha ama kaadu a ay wadataa ayaan markii la joogo ayaa waxaa la yidhahdaa markaas macalinku macalinku alaleeyahay kaafkii aa loo kordhiga ayaa loo godayaa markaa macalinku waayahan dambe caadi maaha macalinku barnaamijyo kaloo la yimid macalinku sidii hore maaha macalinku waa kasoo darayaa macalinku macalinku macalinku hadday ku badato meeshaas wanaag ma yaallo haddii loo hoos dhigo oo macalinkii kacdii laba i la siiyo macalinkii macalinkii ma maqasheen macalinkii macalinkii maxaa ku dhacay macalinkii macalinkii haddii la yidhaahdo bis waay qof walbana ayay khusaysaa ereygaas ama kordhiga ama hoosdhiga ama gudniinka ardayga ardaygii ardaygu ninka ninkii ninku eh, odaygii odayga oday- gabadhii gabadha gabadhu ma garata mar walbaba ereyadaas waxay la mid yihiin ereyada marna qofka lagu soo dhaweeyo marna lagu dhaliilo ayay ka mid yihiin marka macalinku eh, astaamo fara badan oo hadda meeshan aana kusoo koobi karin inuu lahaado waa loo baahan yahay maadaama uu yahay indhihii ummadda maqalkii ummadda tawjiihii ummadda carabkii ummadda kulli uu yahay macalinku marka waxaa xun oo dhanna inuu iska ilaaliyana aadaa looga baahan yahay waayahay haddii aan dib idiin celiyo een, hadda waxaad tihiin macalimiin markii aad ardayda ahaydeen een, waxaad lahaydeen macalimiin hadda macalimiintee ayaad xasuusataan oo aan ka go-in maankiina Een, wallaahi sax waaye markaan ardada ahayn horta macalinku maala markii arday galaas ay u fadhiso waxaa laga yaabaa mararka qaar macalinkaasi ficil yaro uu sameeyey ama hadal yaro uu dhahay qof dhan mustaqbalkiisa inay inay wax ka bedesho marka ka soo qaad from dugsi qur-aan ilaa heer jaamacadeed macalimiin kala duwanaa wax noo soo dhigay maasha allah kuwo badan oo hadda aan xasuustana way jiraan kuwo laga yaabo inaan xasuusanina way jiraan marka waxaa la lahaa qof walba wixii uu beertay ayuu gurtaa marka macalinka wanaagsan mar walba waa la xasuusan doonaa Een, mar walbana waxaa waaye saameyntiisa way jiri doontaa macalimiinteeda qaar badan waan xasuustaa kuwana waa anoo mar walba ixtiraamaya macalin waa macalinkayga lianna mugdi maskaxdeeda ku jira ayuu wax badan ka bedelay mustaqbalka nolosheyda ayuu iftiimiyey waxaan isleeyahay marka haddii aan si gaar ah qaar u xuso kuwii kalaan marka eed ka galay maadaama ay fara badan yihiin macalimiinteeda waxaa waaye maasha allah khayr allah siiyo way ku mahadsan yihiin dadaalkii iyo waqtigii ay na soo geliyeen risaaladii ay noo sii dhiibeen annaga waxaan u sheegaynaa in annagana wadno dhankeena aan bulshada usoo gudbinayno marka waxaa waaye wadadii fiicnayd oo ay noo jeexeen ayaa annagana ku jirnaa marka waxaan leenahay jasaakum allahu khayran ilaahay ha idinka abaalmariyo waqtigii quruxda badnaa ee na soo gelisheen macalimiinta hadda shaqaysa oo annagoo kale ah ama isku leefalka nahayn ayagana waxaan kula talinaynaa in ay wanaaggii macalimiintooda hore ay usoo dhiibeen inay sii wadaan ardadeeda ay kusii beeraan si ardadaasna berri ka maalin bulshada ay wax wanaagsan ay u gaarsiiso
ustaad ibraahim haddii aan siiyo een, macalimiin aad si gaara u xa- u xasuusato iyo waxyaabaha is leedahay way sababeen
Een, maasha allah ustaada waa su-aal aada u fiican runtii een, haddaan kasoo bilaabo dugsigeygii qur-aanka min xara- min marxalat alibtidaa'iya ilaa iyo marxala jaamica Een, runtii macalimiin badan oo aan xasuusto qalbigeyga ku weyn markastoo aan niyadda ku hayo way jiraan haba u badnaadaan macalimiinta dugsiga hoose dhexe Een, runtii macalinkeygii ilaahay caafimaad taama ha siiye macalimiinta iisoo dhigtay Een, sida macalinka sayniska iisoo dhigay macalimi- macalinka xisaabta iisoo dhigay dugsiga dhexe marka la joogo runtii waxa waaye ardayga markuu dugsi dhexe yahay qofkii soo wanaajiyey weligiisi waa xasuusnaan doonaa qofkii soo xumeeyeyna waxa waa waa waa xasuusnaan doonaa marna niyad ma ka go-ayan macna marka een, macalimiinteydii waxaa ka mid ah macalinkii xisaabta een, magaciisa ma xusi doono laakiin waxa waaye waa insha allahu tacaala hadduu imaqlaayo wax badan wuxuu Mhm.
isku dayey inaa xasuusato maxaad u sababeynaysaa waxaan usoo weynaa ustaadow wuxuu ahaan jiray qof mar walba macnaha sida inkastoo waalidkeyga uu yahay laakiin aabbaha aan ii dhalay camal oo ii wacyigelin jiray mar walba oo iwaanin jiray waa waa mar alla markaan macnaha ano xanuunsanay xitaa iskuulka haddaan ka haro waa qofkii waalidka lasoo xiriiri jiray oo i dhihi jiray maxaa ku dhacay muxuu u imaan waayey Een, xitaa macnaha anoo xanuunsan oo i dhihi jiray war xanuun xanuun weyn haddousan ahayn imaaw marka waxa waaye waxaan isleeyahay inaan waxbartaba ilaahay ka sokow macalinkeygaasa u sababa
reediyow himilo boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan kas wadaag ayaan ku guda jirnaa waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabto martida dhanka xiriirka markaan eegno macalinku waxa uu waxbaraa een, shakhsiyaad guryo kala duwan ka soo kacay een, dowr intee lag ayuu ku yeelanayaa isku xirka bulshada xiriirka inuu wanaagsanaado Eh, macalinku sidaan u sheegnaba waa inta badan waa door fiican ayuu ku leeyahay Eh, xiriirka bulshada kaalin weyn ayuu ka qaataa waayo macalinku waa macalinka keliya ee loos waa ceel loo soo arooro oo biyihiisa laga cabo oo bulshadu ay timaado haddii marka tusaale ahaan astaamihii aan soo sheegnay oo qaraara macalinku u yeesho wuxuu noqonayaa ceelb iyo qaraar waana laga laabanayaa astaamo lagu naco haddii macalinku u yeesho waa laga laabanaya astaamo oo xiriir wanaagsana haddii lagu arkana waa waa loo imaanaya waa ceelkii laga cabayey waa geedkii la harsanayey waa iftiinkii la ifsanayey sida abwaan uu yidhi waa madal hadhweyno ceel maaxanayo aan maranin weligiis macalinkeen allow kaal waa mahiigaanka roobko dadka oo haraad mutay maasheeyey dunidee macalinkeen allow kaal waa ka wuxuu yidhi dunidoo madow oo mugdiyo cabsile oo micika dhiigliyo masdila ay joogaan waa ka marinka nuuree mina janna allowgee miro janna allow sii macalinkeen allow kaal marka macalimiintu noocay doonaadeen ama maadi ha dhigeen ama diini ha dhigeen ama kitaaba ha akhriyeen ama waxyaalaha mataqaana mudarisiin ha ahaadeene waxa waaye waa qolada keliya ee la yidhaahdo bulshada aada bay isugu xirtaa waayo ummadda waa ummadda islaam ah inta badan dugsiyada waxbarashada masaajidada meelaha inta badan la isugu yimaado ayay tagaan meeshaasna waxa uga horeeya waa macalin marka macalinku xiriirka ka dhexeeya marka xiriirka iyo asaga ka dhexeeya iyo bulshada macalinku waxa weeye bulsho kala duwan oo kala nooc ah oo qaar cadaan yihiin qaar gaalo yihiin qaar islaam yihiin qaar afrikaan yihiin ayaa laga yaabaa inuu meel wax ugu wada dhigo kuwaasoo kala dabeecad duwan kala dhaqan duwan isagaasaa laga rabaa marka inuu isku xiro oo xiriirkooda oo wanaajiyo maadaama uu macalin yahay una dhexeeyo cilmigiisa la qaadanayo marka waxaa u imaanaya arday macduura arday waalan arday fayow arday jiran mid walba inuu ogaado ayaa loo baahan yahay oo markaas uu noqdo arday macalin macnaha xiriirkoodu uu maaragtay isagii iyo waalidkii iyo ardaygii uu ka wada dhexeeyo wixii dhan iska diro maadaama macalinku ardaygan uu waxbarayo waxaa waaye waalidku wuxuu soo weydiinayaa maamulka ama macalinku soo weydiinaya ilmahaygii ka waran ilmahaagu saas saas waa uu la socdaa waa caadi waa fiican yahay kaalimaha imtixaanada ayaana maaragtay inta badan ama imtixaanaadka la galo ayaa markhaati ka noqda macalinkaas inuu macalin wanaagsan ahaa ardaygaasna uu gudbiyey wixii maaragtay uu baray haddaan markaas ilmuhu aysan ahayn ilmo seegsaaga aysan ahayn marka xiriirkaas wanaagsan marka macalinka wuxuu u horseedaa inuu noqdo macalin wanaagsan bulshadii magaca ku leh marka bulshada waxay noqonaysaa inay noqoto markhaatigii ilaahay oo arlada joogay macalinkaasna u markhaati ka ah marka bulsho inay horumarto ooay mataqaanaa heerkeeda ay gaarto dhinaca aqoonta iyo wax walba macalinkaas xiriirka wanaagsan kaalinta uu ku leeyahay bulshada ayaa u horseedi kara haddii ummaddu ay noqoto ummad dib u dhac ku yimaado oo heerkeedii gaari weysa xagga aqoonta marka la yidhaahna macalinka ayaa iskale xiriirka xiriir la-aanta ama dhibaatadaas ama horumar la-aantaas bulshadii ku timaada macalinkay marna eersanaysaa macalinkay marna ay maaragtay mar walbaba macalinka eersanaysaa hadday horumar tahay iyo hadday dib u dhac tahay macalinka waxa ugu weyn ee uu bulshada ka kasbado maxay tahay walaahi waxa ugu weyn ee macalinku uu kasbado waa magaca waxaa waaye adduunkan dadka inta badan waxaa waaye maal iyo magaca looda raadiyaa macalinka horta waxa ugu weyn oo uguna fiican oo aan isleeyahay adduuniya aakhiraba waa anfacayaan waxaa waaye xag rabbina hadduu asagu niyeysto ajar iyo waxaa u jira ilaahay xaggiisa wax weyna u jiro xag adduunna mar walba macalinku dadka kale wuu ka wada qaalisan yahay waxaa wax la yaab la-a mararka qaar waxaa laga yaabaa arday aada wax usoo dhigi jirtay oo adigo aadan xasuusanin inay inta ku qabtaan ku dhaha macalin hebel waxaa waaye arday hebel a ahay waqti hebel ay dhigi jirtay maadasaas wax inay ku dhahaan laga yaaba waxaa laga yaabaa macalinku meel walba uu tago inuu yahay ama uu helo dad asaga uu wax soo baray ficlan waxaa dhici doonta meelo badan oo barnaamijyo ay kaaga xiran yihiin in ardadaas beri ka maalin ay kuu fududeyn doonaan marka waxa uu weyna macalinka u yeesho waa magac qofkii si daacada oo alla ka cabsila ardadaas wax u bara xag ilaahayna waxaa ajir uu ka rajeynaa xag adduun marka la joogana ixtiraam iyo magac weyn uu ku yeelan doonaa marka wax ugu weyn ee macalinimo laga dhaxlo aniga aragtideyda waa ko horta macalinka laftigiisa wuxuu ka dhaxli doonaa khibrado badan oo heli doonaa kalsooni badan oo heli doonaa waayo aragnimo badan oo heli doonaa waa asagana nafsadiisa marka la fiiriyo wuxuu noqon doonaa qof bulshada wax ka dhaadhicin kara hadafkiisana gudbin karu noqona nafsadiisa marka laga fiiriyo bulshadaasna wuxuu ka heli doonaa wax badan oo ixtiraam ah mogtahay bini aadamku waxaa la dhahaa sida sida maxaa la dhahaa ubaxu uu biyaha ugu baxo ayay waxay u baahan yahay qofkana moralitigiisa ixtiraam iyo wanaag iyo jacayl in loo muujiyo marka macalinka bulshada intaas buu ka helaa
waayahay ustaad ibraahim haddaan ku laabto waxyaabaha uu hawsha macalinimada macalinku ka kasbado
ustaada hawsha macalinka oo ka kasbado bul- een, bulshada runtii een, macalinka waad ka war waad ka warqabtaayoo laftirkaaga waxa waaye dhinac baad ugu jirtaa macalinimada sadaadiyo macalinka sidiisaba een, xaqiiqatan markaan joogno bulshooyinka soomaaliyeed runtii shaqooyinka loogu nacban yahay waxa waaye waa shaqada macalinimada waa macalinnimadana anagoo taas ogaan u bareernay Een, hadda waxaan raadinayno risqi ma ahan macalinimada risqi ma lagu raadiyo ma laga helo Een, waxaa la raadiyay wax kale ma ahane waa magac macalinka waxa keliya uu bulshadaas ka dhexli karo waa magac iyo sharaf marka waa haddii sharafta laftirkeedii waa macalinka magac wuu heli karaa sharaf wuu heli karaa waa hadduu kasbado waa bilcagsi sharaf sidaas uu raadinaya waxa waaye xumaan ama ama ama sharaf daro oo ka dhexli karaa waa haddii macnaha dhankiisa ay ka imaado marka macalin sidiisaba ustaado waxa waaye waxyaalahaasi oo bulshada ka faa'iidaa waxaa ka mid ah een, hadda ka hor macalin macalin- mac- macalimiinteyda macalin ka mid ahaa ii sheekeeyey een, anoo meel waagii la qixi jiray ay ahayd xamar laga qixi jiray een, isagoo macnaha xaalad ku qabsatay muqdisho banaankeeda ceelasha biyaha meelahaas een, maqribadii camal magaalada way xirmi jirtay ma la soo geli jirin marka wuxuu ii sheegay anoo geed hoostiisa ka joogo ah, waxaan la kulmay gabar oo meelahaas degan oo ardaydeydii ka mid ahayd aa ii wacday ustaadow waa gabadhaadii hiblaayo oo iskuul hebel reerkeeda ii soo wacday aabaheedii miyaa aa gurigii kusoo dhabeeyey waa la i xareeyey marka waxa waaye waa waxyaalaha laga faa'iiday ka mid ah adoo xaalad ku haysato ardaygaagii oo aadan kasi- kasii jirin eh, ardaygaagii oo macnaha aadan waqtigaas xasuusnayn ilan waxa waaye ard- macalinka dad badan oo wax baraa sanad walbo dufcaa soo marto marka waxa waaye waa iska bini aadan oo wuu iloobi karaa Da- ummadda xus- xusuustooda isku mid maaha oo iloobi karaa marka adoo xaalad ku haysato qof kaa fojiyo inaad hesho adi iyo qof aan macalin ahayn waxa waaye waa kala fursad badantihi macna waxaa fursad badan macalinkaa fursad badan leanno waa magaaladan oo dhan waxaa ku daadsan ku baahsan ardadii asigoo wax baray marka xaalad haday qabsato wuu u baxsan karaaba macalinka marka waxa waaye waa jaanisyo badanaa u furan waxyaalo badan oo bulshada ka dhexli karaa waxyaalahaasaan ka mid ah usayd maadaamaad sheegtay inuu bulshada hawshaa sidaa een, u kala duwan u baxadda leh uu u hayo mas-uuliyadda saaran intee la ekaanaysaa Ee, macalinka mas-uuliyadda saaran cid ay saaran tahay ma jirto wax alla waxa dunidan jooga waayo isagaas unbay maaragtay kulli dunida waxa jooga dhan waxa macalin o macalin leh marka markuu lahaa abwaankii ee, cabdirashiid dhaqane gabay uu ku jiray koonkan macnaha malku jibriil baa u horeeyey macalin koonkaane maas- maasanjarada ambiyadu maamulkeed waday macnaha ambiyada marka la yidhaahdo iyo rususha macalinkooda ugu horeeyey wuxuu ahaa malku jibriil isagaana fariimaha u keenay mas-uuliyaddiisa weyn waxay ahayd inuu ambiyada uu soo gaarsiiyo risaalada alle usoo dhiiba iyo waxyiga iyaguna ay sii gaarsiiyaan bulshada hadda ambiyadii ma joogaan malku jibriilna maaragtay ma joogo oo macnaha hadda oo ambiye wax usoo diri maayo laakiin bedelkooda waxaa galay culimadii iyo macalimiintii ayaa galay mas-uuliyadda marka ay hayaan ayaa waxay tahay midii bulshada isku xiri lahayd midii bulshada u horseedi lahayd wanaagga iyo horumarka midii bulshada ka celin lahayd dibdhaca midii bulshada ka celin lahayd eh, maam- anshaxumada dhaqan xumida eh, baabiinta jahliga waxaasoo dhan waxa waaye macalinka mas-uuliyaddiisa waay Eh, wadan markaas hadduusan lahayn ama bulsha haddaysan markaas lahayn macalimiin wax u sheegta oo hagta ama culimo hagta waxaa weye waxay noqonaysaa mid iyaduna eh, baaba iyo wax walba ay ku yimaadaan oo markaas ka dhacsan noloshii waxbarashadii xadaaradii iyo dhaqankii adduunkii horumarkiisii wixiisona ka dhacsan ayay noqonayaan marka mas- macalinku mas-uuliyadda ugu weyn ee markaas bulsho ee qof qabto ama uu haayo ayuu macalinku u hayaa bulshada dhexdeeda taasoo mar walba wixii ka xumaadana asaga loo aaneeyo wixii u wanaagsanaadana macalinka loo aaneeyo marka in la ogaado ama bulshada ay ogaato mas-uuliyadaas macalinku uu hayo ayaa loo baahan yahay macalinkuna uu ogaado inuu mas-uuliyadda ugu weyn uu xambaarsan yahay waayo mas-uuliyadda waa waxaa la yidhahdaa waa qofku inuu ogaado xaqa lagu leeyahay iyo xaqa asaga uu leeyahay inuu ogaadaa mas-uuliyad liiraa marka inay bulshada ogaato xaq ay ku leeyihiin macalimiintooda ama culimada macalimiintuna ay ogaadaan xaqa markaas iyaguna bulshada ay ku leeyihiin kuwan waa inay cilmiga ay baraan dadkuna waa inay ka qaataan marka mas-uuliyaddaas ayaa ah midda ugu weyn ee macalinka saaran ee bulshada xaggeeda hawshan macalinimada ah ee aad ku jirtaan een ma u aragtaan mas-uuliyad ummadeed howl ah aad iyo aad macalinimadu waa wadiifat alambiyaa waa shaqadii nebiyada ay qaban jireen cid walba oo darajo gaartana waxaan is leeyahay waa darajada ugu sarreysa ee la gaaro matalan hadda markaan ka hadlayno barnaamijyada shirkadaha ama markaan ka hadlayno waxyaabo marka la sameynayo qofka marka la rabo in la gaarsiiyo heerka ugu sarreeyo shaqada loo diro waxaa waaye sabuurada meel loogu dhejiyaa ama waxaa laga yaabaa een, warqada meel loogu dhejiyaa qalina waa loo dhiiba waxaa la dhahaa niyo waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano ama khibradahaagii ama experience waxyaabo inaad noo noo faa'iideyso ama seminaar inaad nasiiso marka qofkii dadaalay dadaalay dadaalay heerka ugu sarreysa ee la gaarsiiyey waxaa waaye inuu dadkaa waxbaro wax u sheego marka mas-uuliyad ummadeed waaye macalinku mas-uuliyad wuxuu hayaa cid asaga la mid ah aysan haynin Een, matalan macalinka shaqooyinkiisa ma- markaan fiirino dad badanaa shaqo qabto matalan there is a doctor dhakhtaraa jiro waxaa jiro een, businessmanaa jiro mid waxaa jiro askariyaa jiro mid waxaa jiro een, s- howlo kala qabto mid looyaraa jiro dadkaasoo dhan macalin ay soo wada mareen matalan waajibaadka askariga saaran cidda baraysa macalinka waaye haddii aan leed naxariistii dadka inuusan ku xadgudbin wanaaggii inuu sameeyo kan dhakhtarka laagso inuu ummaddii u naxariisto een, waajibaadkiisa uu si wanaagsan u guto macalinka yaa barayo kan madaxweynaha intuusan madaxweyne noqonin ka hor shalay arday u ahaa macalina wax soo baray qaabku wax u maamulayo macalina soo baray marka waa mas-uuliyad ummadeed waana midka ugu muhiimsan bulshada markii muhiimadooda laga hadlayo een, maxaa la dhahaa een, cidda haysa waa macalimiintooda waayahay ustaad ibrahin haddaan ku laabto isla weydiintaas een, hawshan ee, macalinimada ah oo ma u aragtaa hawl culus marka aad ku dhex jirto oo hawl ummadeed ah Een, waa jawaabta haa waaye in badan macalinka waa mas-uul wuxuu mas-uul ka yahay een, ilmahan loo soo diraayo oo guryaal kala duwan laga soo diray ardayga maanaa wi- ardaygaan lasoo diray xaafadiisa laga soo diray runtii waalid maanta ogolaanaya ma jiro canugaagii een, ha soo baxo ha yimaado magaalada banaankeedii munaasabad noocaasaa jirto waalidiinta inta badan ma yeelaan Een, leanno waxa waaye qofay masu- qof macnaa wiilkaas ay soo direen qof mas-uulka ah ma jiro laakiin canugan gurigiisoo kasoo baxay wuxuu soo aaday iskuul min hal saac ilaa iyo lix saac oo joogaa waalidka waxa waaye si israaxoo gurigiisa ku joogaa wuxuu ugu aamusan yahay wax kale ma ahan waa iskuulka uu jiraa marka wuxuu ku haleynayaa canugiisa macalinkiisuu ku haleynaya macnaha macalinka waxa waaye waa mas-uuliyad canugaas uu mas-uul ka yahay wax walbo oo macnaha canugaas marxaladaasi ku yimaado waxa waaye waa qofkii la weydiin lahaay waa qofkii wax lagu weydiin lahaay waa Een, waalidkan waxa waaye sida dhacdo een, joogtana u dhacdo xiliyada iskuulka xilli aan ahayn canugaana dili waaye waxa waaye saacad kadib waxa waaye waalidkan wuxuu weydiinaa canugiis hebel intuu aaday xilligii iskuulkiina waa ma ahane haddii la sii waayo waxa waaye waxaa dhicayso waalidkii inuu soo baxo canugiis soo raadiyo marka waxa waaye macalinkii inuu mas-uul yahay meeshaasaan ka dareemi karnaa number labo mas-uuliyadda waxay tahayba mas-uuliyad waxay tahay macalinaad dad baro qof walba mas-uula caalamkan maanta ku sugan waxa waaye ugu horeeyin mas-uuliyaddu waxay tahay meesha uu kusoo bartay waa macalin marka macalin ustaad waa mas-uul mas-uul aada u sareeya waa maasha allah Een, abaantima cadde haddii aan dib ugu laabano xilliga yaraantaadii waxbarashadaadii martida kalena weydiinta waan weydiiyey dadkii wax kusoo baray haddaad noo kala qaado waxyaabaha aad ku xasuusato si kale haddii aan u dhigo waxyaabo taban iyo waxyaabo togan waxyaabo aad ku kala xasuusato
waa su-aal aada u muhiimsan inta badanna way wanaagsan tahay in bulshada loo sheego qofku taarikh nololeedkiisii waxyaabihii uu soo maray ama xagga waxbarashada ama xagga dhaqaalaha ama dhaqanka si bulshada maanta joogta oo dhegeysanaysa ay markaa ama ugu dayato ama uga digtoonaato sidaa darteed aan waxaan xasuustaa xilligii aan ahaa dugsiga hoose ama dugsiga dhexe ama dugsiga sare ama xilliga jaamacadda xilligii dugsiga hoose waxaan ahayn ardayda gobol ayaan ahayn degmada sablaale macalimiin waxaana loo keenay oo la yidhaha macalimiinta qaranka la yidhaahdo oo markaa dugsi sare ka baxay ayaana loo keenay waxay u badnaayeen macalimiin laga keenay waqooyi galbeed waayo waa la isku dhafi jiray macalimiinta si markaa xiriirka bulshadu marka dowladdu waxay samey jirtay macalimiinta waqooyi koonfuray gee jirtay macalimiinta koonfurtana xaggay gey jireen si markaas dhaqankii bulshadii waxyaalaha ay isu bartaan macalimiintii marka noo timid waxaan ka xasuustaa macalin noo dhigi jiray sayniska ayaa wuxuu ahaa macalin aada u degan haddana casharka markuu bixinayo min bilaaw ilaa dhammaad waxa weeye ma kala jooji jirin waxaan ka xasuustaa wuxuu dhihi jiray u c waxaan u bixinay u c ayaan u bixinay markuu laba kelima sheega wuxuu yidhaha u c mayla socotaan haa hayga harin marka attentionka ardada iyo kulli intibaahoodu wuxuu ahaa mid soo jeeda oo macalinkaasn la socda macalin kale waxaa jiray xisaabta noo dhigi jiray oo aan u bixinay caligaal aan u bixinay ardada ayuu caayi jiray fasalka hortiisuu ku caaya waxyaaba anshaxumaha ku sameynayaa marka macalimiinta waanu u sheegaynaa hadda inay waxyaalaha noocaas oo kale ay ka fogaadaan dabeecadahaas ardada dhexdeeda mataqaanaa lagu sameeyo ama lagula hadlo ardaduna mataqaanaa ay ku daydaan waxyaabaha wanaagsan markaas macalinku u sameynayo dhammaad samale waxaan intaa ku saafmaraya barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen ustaad maxamed cabdulle cabdiraxmaan ustaad ibraahim maxamed cabdulaahi iyo ustaad cabdulaahi macalin axmed timcadde intaan mar kale hawada dib iskugu maqli doonno nabad iyo caafimaad qashada dareenkan dibna hayga ruuga deebaaqada ciilkeeda cartaygu bixisyo deebaaqada ciilkeeda